hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haweenka ee raadiyo berla barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah sacdiye maxamed maxamuud maxamed yuusuf cabdulaahina uu farsamaynayaa
ayagoon hadiyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadaalkana midna kama hadhano hor socodka geediga dhankooday hantaano hor socodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo
toddobaadkan barnaamijka haweenka ee raadiyo beerlo waxaan diiradda ku saaraynaa haweenka ku jira ururada bulshada rayidka ee beledweyne kuwaasi oo ka qayb qaato dadaalada lagu anfurinayo dadka danyarta inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan qaar ka mid e haweenkan ayaa raadiyo beerlo ugu waramay qaabka ay uga qayb qaataan howlaha lagu anfurinayo dadka danyarta ee ku nool magaalada beledweyne anigoo ah magaceyga haddii aan ka hadla ururka midnimo shaqooyinka ay qabtaan maahan maanta oo halkan lagu soo koobi kara asaga mar walba wuxuu taagan bulshada inuu caawiyo bishaan haddii aan ka hadla waxaan sameynayn anfur walaalka waxaan tagnay kaan fara badan ee ka mid ah afarta xaafad ee ku yaala magaalada maalin walba xaafad walba waxaa ka sameynayn anfurin iyo biyo dhaamin alxamdulilaah maanta meel wanaagsan inoo maraysaa xilligee bilowdeen shaqadan farxiyo
shaqadan afur walaalka waxaa bilownay ramadaanka koodeyda aa bilownay waa wadnaa waxaa rajeyneynaa inay guul noogu soo dhammaato insha allah
maxaa idinku dhaliyay inaad shaqadan qabataan
waxaa nagu dhaliyay waxaan aragnay bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne waxaa jira dad tabaalaysan aanan haysanin anfurin iyo waxay ku iibsadaan cuntaday cuni lahaayeen markii aan sameynay assessment ama observation aa ku sameynaya kaamka magaalada waxaan aragnay dad liito u baahan in la anfuriyo sidaas daraaddeed waxaan isku xilqaanay inaan walaalaheena aanan awoodin inay anfur samaystaan inaan caawino oo garb istaagno haddaanan awoodin inaan gacanteen wax ku siino aafkeen wax ugu raadino
sidee baa dadku oo furisaa anfurin la dhahaa micnaha hadba noocay noqonaysaa annaga waxaa keenayn waxaa u keenayn neef biriiskiisa iyo qudaartiisi dhammaan wixii looga baahnaya anfurinta kaam walba sidaasaa geenaynay
meelaha aad afurka ka samaysaan waa intee
meelaha anfurka ka sameyno afarta xaafadood ee magaalada beledweyne horta waa tagnay kaamkeeda meelaha ugu daran ee ka sameyno waxaa kamid ah ceel jaallo waxaa kaloo jira xaafado kaleo aan la sheegi karin balse ay dad tabaaleysan ay ku dhex jiraan waa tagnay meelo fara badan waa tagnay aanan halkan kusoo koobi karin xaafada buundaweyn waa tagnay xaafadda qoraxsan waa tagnay labada qayb hilaac iyo heegan baridan waxaa ka tagnay ceeljaal waa tagnay kutiimba waa tagnay raadeerka waa tagnay sidaan filaya xaafaddaa ka tagnay ma lahan wixii dhiman insha allah waxaan rajeynaynaa inaan dhammaystiri doono
sideebaa ku soo xulataan dadka afurku samaynaysaan
een dadka anfurka markaa u sameynaysid waa inaa adiga aa samaysaa een observation sidaan kugu sheegay indhiindheen waa inaa soo indhiindhaysaa dadka u baahan anfurinta kaamka markaa aad tagtid waa inaa dadka waraysataa waa inaa xaaladooda kasoo warqabtaa kadib aa anfurin u sameyn kartaa anaga sidaasaa sameynaa markuu horeynta ee kaamka waa tagnaa waa soo booqanaa dadka xaaladooda soo ogaanaa kadib dadkii u baahan anfurintaasa u sameynaa
xilligee shaqada afurinta qabataan Ee, lixdii saaco oo duhurnimo waxaan keennaa xoolihii nool iyo raashinkiisa tobankii saacna waxaan usoo laabanaa inaan dadku wixii si nidaamsan ugu kala bixino iyagoo ku faraxsan say u kala qaataan
Een, yaa idinka caawinaya qarashka ku baxaya afuri walaalka walaalaha muxsiniinta ah ee ku dhaqan gobolka hiiraani dal iyo dibad ha naga caawiyo oo mar walba garabkuna istaagan iyo dad kale iyaguna ku- een, ee, dowladda ku lug leh mar walba waxay jecel yihiin iyaguna inay walaalahooda aanan awoodin afurinta inay caawiyaan Een, ma doonaa inaa halkaa magacooda ka sheego Een, iyaguna way ku mahadsan yihiin sida quruxda badan ee walaalahooda u caabiyaan oo u garab istaagan yihiin mar walbana waxaan rajaynaa inay sidaan u caabiyaan bulshada tabaalaysan ee ku dhaqan gobolkooda ee garab istaagaan ee dhalinta gobolka ku nool iyaguna waxaa ugu baaqayaa tan inay dhiirigelin u noqotay mar walba ee bulshadooda lafdhabar u noqota ee garab istaagaan
Een, ma jiraan caqabada aa la kulanteen intaa qabanaysiin shaqadan
wallaahi wax caqabad aan la kulana ma jirto si qurux badan ay noogu dhammaatay Een, dhiirigelin iyo farxad un baan ka helnay bismillaah maanta waxaan barnaamij u sameynaa afurin ah saddex boqol oo qoys Ee, barnaamijkaas waxaa iska kaashanayay ururka horumarinta gobolka hiiraan iyo khayrdoon foundation Ee, aad aan ugu faraxsanahay maanta in dad aad u danyar ah aan u qaybina kaarar iyo agooman iyo weli Ee, waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka ganacsatada ee dadka ilaahay hantida siiyey inay barnaamijkaas kasoo qayb qaataan ee inay afuriyaan walaalka walaalkood barnaamijkan waxaa la yidhahdaa afuri walaalka hal maalin Ee, maanta waxaan iskugu maanaa hadda furayna barnaamijka afuri walaalka ah afuri walaalka waxaan hore usoo qabanay dhowr afar sano waxaa maanta aan aan diiwaangelinay saddex boqol oo qofood oo ah dad oo maskiin aan awoodin inay isafuriyaan iyo dad qaxootiyo walaalaheen oo siiriyaan oo soo qaxay Ee, waa barnaamijka afuri walaalka hore aad loo qaban jiray ee, bisha ramadaan waa bil khayr ku jirto in qofka walaalka ah ee, la afuriyo Ee, waa muhiim ee, marka afuri walaalka waqti walbo ee, waxaa wey wadad bishii ramadaan soo haaso barnaamijka waa daafurna insha allah waa qaban doonaa horena waa usoo qabanay ilaa iyo afar sana soo socda barnaamijka weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka haweenka ee raadiyo ubeerla markaana waxaa ku soo dhowaataan qasiida nabi ammaane
Thank على الحبيب محمد وعلى الآل المرحوم رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل المرحوم
waan dhowahay magaceyga waa najmi shariif xuseen ururka magaciisa waa ururka midnimada gobolka hiiraan waxyaabaha aan qabano aad bay u fara badan yihiin laakiin hadda bisha ramadaan waxyaabaha aan qabano waxaa waaye afurinta walaalaha masaakiinta ayaan awoodeyn
shaqadan xilligay bilowdeen inaad qabataan shaqadan waxaan bilownay horaantii bishii ramadaan koodeedii ilaa welina waa inoo socotaa
maxaa idinku dhaliyay inaad shaqadan qabataan waxyaabaha walaa nagu dhaliyo waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah ee maadaama aan aragnay baahiyayaasha badan oo ka jira bulshadii dad badan oo aan awoodin inay afurin samaystaan ama ay helaan waxyaabaas ayaa nagu dhaliyey inaan barnaamijkan bilowno oo aan u sameyno walaalaha afurin aanan awoodin
sidee dadku afurisaan walaas yaabahan dadku afurin way aaday u kala duwan tahay runtii kaamamka way noo tirsan yihiin meelaha taargetka nooga ah waxaa waa anaga kaamamka kaamamkan waxay ka mid yihiin meelaha dadka baahiyada aadka qaba ay ku wada nool yihiin marka kaamamkaa noo tirsan siday baahiyadooda u kala horumarsan tahay ama ay u kala horeeyaan ayaan u hordhignaa marba kaamaan booqanaa
xilligee shaqadan afurinta qabataan xilliga afurinta aan qabano waxaa waaye subxii ayaan waxaan sameynaa kaamkii aan booqanaynaa waxaan sameynaa raashiinkii iyo neefkii inaan geyno iyo kadibna cuntadii markii la kariyo anagana aan galabta u imaano aan qaybintii kala qayb qaadano
ma jiraan caqabada aad la kulantay intaa qabanayseen shaqadan
Ee, run ahaantii caqabada aada u weyn kalama kulmin Ee, dadka aan u tagna badanaa duco iyo waxaan kala kulmaynay inay nagu ta- nagu dhiirigeliyaan howsha aan wadno marka wax caqabada oo aan kala kulanay ma jiraan Een, sidee kusoo xulataan dadka aad u sameynaysaan afurka
siyaabahan kusoo xilanno waxaa ka mid ah in gudoomiyaha gudoomiye kasta ee, kaam kasta gudoomiyuu leeyahay kaam kasta gudoomiyada inaan kala kaashano dadka aadka u taagta daran oo noo soo gudbiyo kadibna sidaa aan ugu qaybina raashinka
Een, waxyaabaha aad afurka ka samaysaan maxaa ka mid ah oo bulshada kaamka aad u samaysaan
afurinta waxaan ka sameyna waxaa ka mid ah inaan u karino bariis een, hilibkiisa wata oo isku dheeli tiran kadibna u gala afur ilaa iyo suxuur qoys walba oo ku filan in la siiyo
Een, ma rajeynaysiin inaad shaqadan sii watiin
waan rajeynaynaa inaan sii wadno shaqadan kuley waa bisha ramadaan waaye haddana sida muuqato waxaan ku jirnaa tobankii dambe ee gebagabo waaye insha allah barnaamijyo kale kasii qurux badan barnaamijyo kale kasii qurux badan oo aan ku caawinayno walaalaheena muslimiinta ah oo ma- aan awoodeyn dhan kasta haddii ahaan lahayd hadda barnaamijkan waa qayb laba qayb oo iskugu jira waa afurin iyo weliba eedsiin oo hadda aan wadno howlaheedii aan gacanta ku hayno marka insha allah barnaamijyo kale oo qurux badan waan sii wadi doonaa ururkeena ono yacni brograamka noogu soo jiro Een, yaa idinka caawinaya qarashaadkii ku baxayay ee ku- afuri walaalka qarashaadka ku baxaaya waxaa naga caawinayey een, horta walaalaha muxsinaadka ee kheyrka jecel dhammaan way naga caawinayeen sidoo kaleeto waxyaabaha kuwa naga caawinaya waxaa ka mid ah een, madaxda sarsare ee dowladda barnaamijkan markii la arkay uu la daawaday dad badan ayaa kasoo dhiibtay ra'yigooda isla markaasna een, ku yaboo hayso daqo ay ugu talagaleen dadkaas in afarin ku sameeyaan waxaan u arkaa runtii eh, inay tahay shaqo leega baahnaayo oo aan qabanaayo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan bulshadeeda u shaqeeyo ururka een, waxaan ku soo biiray barnaamijkan afurinta oo markii aan arkay barnaamijka wanaagga iyo quruxda iyo qaabka ay u wadaan taas la adligeeda ayaana go'aansaday inaan xooggayga ku sadaqaysto oo aan ku soo biiro bulshada ku dhegeysanaysa maxaa fariin usoo jeedi leed bulshada waxaan fariin oo usoo jeedinaa waxay tahay in walaalaha kheyrka jecel ay ka qayb qaataan barnaamijyada noocan oo kale in walaalaha muxsinaadka ee aan awoodin wax walba la garab istaago in walaalaha in ilmaha caruurta aan iida awoodin la iisiiyo qof waliba oo kheyr jecel oo jecel inuu qiyaamo wax dhigto inuu barnaamijyada ururadan ay wadaan oo kaleeto ka faa'iidaysto oo sadaqadiisa iyo waxyaabaha uu horumarsanayo u dhiibaan ayaan kula talinayaa
waa ku dhawaa magaceyga waa siyaam maxamed isaakh shaqada aan qabano horta waxaa ka mide afurinta walaalka oo dadka masaakiimiinta oo ku nool gobolka hiiraan
Een, xilligee bilowdeen shaqadan inaa qabataan waxaan bilownay shaqadan een, ramadaanka bilowgiisii een, waana ku faraxsan inaan sii wadno oo ilaahay kheyr noogu dhameeyo insha allah Een, sidee u afurisaan dadka ku sugan kaamuunka markaa u tegaysaan wallaahi afurinta inkastoo nooc walba ay tahay waxaan ku afurinaa een, xoolaha hilibka saa loo yaqaanaba iyo bariiska iyo qudaartiisa iyo wixii lagu cuni lahaybo
Een, meelaha afurka ka samaysaan waa intee
afuurka waxaan ka sameynay afarta xaafadood ee hiiraan maalinba kaam oo aan u tagno dad dabaalaysan ayaan badanaa kusoo wada aragno oona kaamkii ugu ugu isheeg danyarta ah aanu marlabaad ku noqono oo marlabaad aan soo afurino Een, xilligee shaqadan qabataan afuri walaalkaa
waxaan qabanaa een, horta lix saaca la geeyaa xoolaha waxaan soo noqonaa toban saac xilliga afurka lagu dhowyo aan kula qayqaybino waxaan rajeynayaa inaan mar walbaan caawino dadka masaakiimiinta ee danyarka ah aan waxba awoodin Een, caawimaadda kuma koobno bisha ramadaan oo keliya mar walbaa laysku baahan yahay insha allah Een, sidee kusoo xulataan dadka afurka u sameynaysaan oo ku nool kaamuunka
wallaahi adii dad walba waa la inindhaynaa kadib wixii tabaalaysan oon aragnaan afrinaa alxamdulilah ilaa hadda weli caqabada ma arkin inaan arkin aan rajeynaa insha allah Een, maxaa fariina oo soo jeedinaysaa bulshada ku dhegeysanayso waxaan leeyahay dadka masaakiimiinta ah ee sidiinoo kale aan ahayn oo waxba aan awoodin inaad caawisaan ood garab istaagtaan waa inta adduunka lagu noolyaha wax laysku taraa Een, maxaa idinku dhaliyay inaad shaqadan qabatiin waxaan ugu dhaliyey badanaa waxaan aragnay dad masaakiimiin ah oon awoodin afurinta oo sheegeen marba habeen aan habeen afur haf- habeen afuro habeen aan afurin oo kale aan aragnay waxaanu isku xilqaamnay inaan afurino oo inta ramadaanka afurintooda aan xilqaamno waxaan jecelnahay hamigeenu yahay inaan mar walbo masaakiimiinta aan caawino oon garab istaagno lafdhabartooda aan noqono qarashka een, ku baxayay afuri walaalka ayaa idinku gacan siinayay horta waxaan ugu gaarib istaagay qaralaasi walaalaha muxsiniinta ah oo dal iyo dibadba joogo oo gobolka hiiraan ku nool waxaan leeyahay ajriga xasanaada allah idinka siiyo dadkan masaakiinta ah tabaalaysan awoodin afurinta inay maanta iska bixiyaan inaan maanta garab siino haddii aanano ururka midnimada hiiraan waan jecelnahay inaan barnaamijkan halkan kasii wadi doono ilaa ay ka dhammaanayso bisha barakeysan ee ramadaan een, oo aan wadno afuri walaalka insha allahu tacaala waxaa kaloo halkan aan ugu mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle qaar ka mid ah haweenka ka faa'iidaystay dadaalada lagu anfurinayo dadka danyarta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ka mahad celiyey anigoo ubax maxamuude waxaan joogaa kaam nasteexo walaalahayna muslimiinta waa uga mahad celinay waa ka helnay afuris waa ka helnay alxamdu alshukri haddana waxaan rabnaa biyaha qaybta biyaha biyo la'aanaan na haysaa bac la'aan waa na haysaa oo roobaa nagu kordo'aa bac waa siiga baahneen biyo waa u baahneen qaybta afuriskana waa ka helnay walaalahayna khayr ilaahay asii waana mahadsan yihiin aniga samsam cabdiyaa lii dhahaa maxaan ku noolahay kaamista waxaan ku noolahay meendada goobaad wiilasha walaalahayn gabdhaha walaalahayn gurmudka noo keenay aaday u mahadsan yihiin Een, baahida na haysan haddana duruufta na haysan waa loo jeedaa bacyo ma haysano een, koob caafimaad ma haysano biyo ma haysano ayaa ilaa kuma qaadaad tahay magaaladiina wax maanta laga shaqeeya ma laho aabooyinka sidii fadhi- fadhi ku darasa loo fadhiya nimanka waan soo galbanooyinbo waxay ka shaqaynayeen ma laho wixii baxay waxaa waaye naagaha naagihii mid dhardhaq aada iyo mid maxaa waye aada waa gurmaraas gurmaraaskii waa la waayey dhardhaqoogin waa la waayey nin kastaba asaaba asaaba dibdib is celinaya wax la'aanta saa taallaa ide ka- waana kaa mastaaxan kulnoonna maanta aad iyo aaday u mahadsan yihiin masaakiintii meeshan ku- oo afarka ku la'eed maanta way faraxsan yihiin kheyr alla a siiyo laba boqoloo qof ay maanta ay quudeen maasha allah aad oo aaday u mahadsan yihiin way ku faraxsan yihiin urur macnaha dadka oo buushushka kaamaka isku jooga waa masaakiin roob ay ku da'ayey macnaha waxba ma haysanin afurkooda galabgalab uu ahaay dariskaa wax laaga raaraadinayey way iska qadaayeen maanta maanta waxay u tahay id wanaagsan ilaahay kheyr a siiyo ilaahay kor anii qaado ilaahay ubad kheyr qaban ani siiyo waa noo soo dadaashay waa noo soo gurmateen guul alla ani siiyo way kaamkana shabeellow kaam shabeellow aad aadaa u mahadsan tihiin hortiina kheyr gadaashiina kheyr waa noo soo gurmateen sida aa noogu soo gurmateen ilaahay kheyr ana siiyo madaxiina kor ilaahay u raashinka nala siiyo waxaa waaye neef eri ah iyo haf oo bu- oo bariis ah iyo qudaartiisa iyo qoryihiisa wixiisa dhan oo kumbalaytaa noola keena maasha allah waa ku mahadsantihiin hambalya hambalya hambalya waa nii hambalyeynaya ururka midnimada hiiraan maanta waana afuriyaan afurin wanaagsanayna siiyaan kheyr alla asiiyo kaamka shabeellow iyo baahidan nahaysay maanta ay noo keeneen afur oo wanaagsan oo wacan waanu ku faraxnay guud ahaanba waxaa intaasii kusoo gebagabaynayaa barnaamijka haweenka ee raadiyo berula barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sacdiya maxamed maxamuud maxamed yuusuf cabdulaahina uu farsamaynayey inta barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaasii nabadgelyo
hawsha guriga baylin